raxmaan raxiim horta idaacadda goobjoog iyo shaqaalaheerig ummadda soomaaliyeed waa salaamahaya hadda innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dhacdo la yaab leh oo dhaqanka soomaaliyeed aan ka mid ahaynaa ka dhacday deegaanka lafooda gaar ahaan meesha loo yaqaano calabada jiirada xaawo cabdi shisaa ka dhacday maanta hadda walaalow dad shacaba oo hadda kolley birmageyda oo gaari tagsi ah ka soo qaadeen wallaweyn xaaqay ku soo socdeen hadda markaan dabagalnayna waxaana la leeyahay arran oo dagaalo ka wallaweyn ay ku sababan tahay dhaliku leeyahay balse ha ahaatee ninkii tagsiyaha ahayna waa la fasahay shantaan oday dhulkaa la dejiyey baasaa lagu harqaamay waa la laayay waana laga tegey yaa dilay marka
wallaahi inaanan seegi karan ciddii disiinow shabaab dilay in la qabii loo dilay anigu dhacdadu markay dheceeday xamaraan joogay markii la ii sheegay xamaraan orday needka horteeda afgooya loo qaaday markaas taliya booliiskaan u diray dadka magacyadooda iyo kulley hadda baasaboorro iyo wixii dhikaaro ay wataan laakiin wuxuu ii xaqiijiyey nimankaa inay wallaweyn ka imaadeen dad shacab oo meesha jooga waxay noo sheegeen baabuurka in loo dhaafay dadkaana la soo dejiyey dhulka markii la keenay xabad lagu laayay ilaa markay dhinteen xabado lagu garaacay noo sheegeen marka dadka dhintay wadartooda meeqa qof waaye shan qof waaye shan qofoo rag ah waaye oo nabadoona ah oo adiga da'da soddon ilaa konton ilaa lixdan ugu badnaan ay tahay oo meeshii ragga soomaaliyeed ama qof muslima cimrigiis laga rabi waayo waa dad dhexdhexaad oo dadkii maanta ah oo xogka ahayo waay garta ama xaajada ama wax walba geli lahay waay nabadoona inayna qayaasa lahay dadkii dilka ka dambeeyey xaggee ka baxeen
wallaahi adiga maan ku yidhi kii tagsiga ahaay oo korka keenay gaarigiisina waa u baxsaday waa fasaxeen ayagiina duurkeeday kala galeen qof hadda meeshaas aan ku aragnay oo gacan kudiiglayaashiiga kamid ma aha bal haddana ilaahay gidigkiisa waa ku daba jirnaa oo gacan biraa lagu soo qabana hadduu alla idinkeeda leeyahay laakiin kan tagsiga watay oo wallaweynka soo qaaday oo calamada markuu keenay dadkaan la laayay asiga la sii daayay kow asaa ka ah ama dadkii u sheegaa ama asaa laga rabaa laakiin dadka wallaweyn degan waa ninka tagsiila ahay waaya aawo tagsiilihii marka tagsiilii waa soo baxsay markii nimankaan leegta waa carray annaga madowna xamar ugu soo ordayaa la leeyahay waa waa waa yahay ugu dambeyn marka hadda idinku maxaa qorshe ah maxaad wadaan
wallaahi alcadiim jow dhacdadan layaab kule waa ka tacsiyeynayna ummadda soomaaliyeed intay jeeriyodeen samar imaan allah ka siiyo annagana hadda ka maamul ahaan kolley waa ku daba jirnaa dhacdadan bal ilaahay idinkiis markaan waxaan masallaynaynaa jidkaasan haddii arrimaha noocaas soo bilowdeen oo aana qabiyo jidka inta laisku istaago taleefana laisku hagaayo laisdiraayo in marka wadooyinkii markaa ilaahay kuda maalin cad oy tahay lix saac maalinimo bacdi la yaab lahay noqotay ilaahay idinkiis dabagalaan ku haynaa gacanta idin ilaahay waa soo gelinaa insha allah